halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaabanee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina oo bisha jannaayana ay tahay labo sannadka cusub ee labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
marka janska anima ka faa'iidaysa waxaan marka Soomaali cunaa dadka jans kule meesha haday tacliin noqoto haday waxay noqoto ka faa'iidaysa waxa maaha inaan markasta iska reebno inaan fiirsanaano madow baan nahay Soomaali baan nahay sanaan nahay ma gaari karto oo negative waxay ma ficna inkastoo waana hadaan adiga dadka qof kale laga rabo laba bersan waana aday saddex bersan ka keentaa meesha aada u shaqaysid marka da'daydana waxaan ka bilaabay markaan laba toban jir ahaa iminkan waxaan saddex soddona jiraa meesha ugu fiican baan ku joogaa marka intaasoo sannadood waan ku dadaalayay sidaan soddon sannad ugu ficnaan lahaa marka dadaalba wax kastaa u baahan tahay kaasi waxa uu ahaa orodyahanka caanka ee mo faarax ee u warda dalka britain oo waraysi gaarsiiyey v o a kadib markii boqortooyada britain ay siisay habmaamuuska u sarreeya ee ay boqortooyadu bixiso
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbaahinta maraykanka oo qortay in dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan maraykanka ay bilaabeen inay hubka iibsadaan waraysi ayaannu idinkugu haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dalka turkiga weli waxaa ka socda howlgallada lagu raadinayo ciddii ka dambaysay weerarkii habeen hore lagu qaaday goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada istanbul bartankeeda halkaasi oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof ra-iisul wasaaraha dalka turkiga bin cali yaldirim ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay inaysan jirin ilaa iyo haatan cidda sheegatay inay ka dambaysay mas-uuliyadda si toosa weerarkaasi ma jirto sidoo kale cid ilaa iyo iminka si rasmi ah u sheegatay amaba loo hayo weerarkaasi oo lala xiriirinayo inay geysteen dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan oo xalay iyagoo ku caweynaya waa habeen hore meel lagu caweeyey oo dalkaasi magaalada istanbul ku taalla oo weerar lala beegsaday
saraakiisha ammaanka ee israa'iil ayaa go'aansaday in meydadka xubnaha ka tirsan kooxda xamaas ee ay weerarka ku dilaan aan loo celin qoysaskooda si ay u duugaan dowladda israa'iil ayaa sheegtay in iyagu ay duugi doonaan dadkaasi golaha wasiirada israa'iil ayaa sheegay in tallaabadan ay uga jawaabayaan laba sarkaal oo hore ay xamaas sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ay u dileen kuwaasi oo xamaas ay diideen in ay qaraabadooda u soo celiyaan si israa'iil loogu duugo subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington boqortooyada britain ayaa ku maamuustay habmaamuuska ugu sarreeya ee ay boqortooyadu siiso dadka dalkaasi iyo kuwa caalamka wax ku soo kordhiya orodyahanka caanka ee asalkiisu yahay soomaaliga mo faarax ayaa wixii hadda ka dambeeya magaciisu noqon doonaa seer mo faarax oo ah maqaamka u sarreeya ee magacaasi ay lagu laro magaciisa kaasi oo ah habmaamuus ay dowladda britain bixiso haddaba saare cabdi axmed ayuu mo faarax arrintaasi iyo dareenkiisaba uga warramay
horta wallahi waxaan leeyahay alxamdulilah waxaan salaamaya ummadda soomaaliya meel kasta joogto adduunka ku nooshahay marka taa ka bacdi waxaan leeyahay wallahi berlada sharafta lay siiyey aad baan ugu faraxsanahay waa waxaan niyadayda ku jirin aan solon lacashan weligaa lahaa xeerkaasaa gaari oo berlada
waa gartay maxay uga dhigan tahay noloshaada marka habmaamuuseedkan inaad heshay maxay noloshaada uga dhigan tahay marka marka horta de horta dadka mala dadka o dhan mala siiya dadka qaarkood mala siiya waxay kusoo biiriyeen waddanka amba waxay qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen marka ani berlada waxay gu siiya cashan guusha badanaan soo hooyey dalkayga imika hooyo dalkayga imika usoo hooyey ingiriiska marka de wallahi ma islahayn ani birladansna waa heli doontaa kumana markaan yaraa orodka bilaabay kumaan lahayn heerkan aan ka gaadhiy oo birladaasan oo magacaaga waxa lagu odhan doonaa sir waa wax qaaliya waa garta hadda caalamkao dhan waa laga yaqaanaa mo faarax dunida inteeda badan dadka soomaalida a muslimiinta sidoo kale marka maxay kugu soo kordhinaysaa ay kula tahay in nin caana awalba aad ahayd in hadda seer lagu dhaho oo mudnaantaasi lagu siiyo
horta wallaahi waa wax sharaf fiican waa wax fiican ismaan lahayn dee anoo anoo yar baan wadanka imday haddana waa alxamdulilah guushan soo hooyey aan wax aan u dadaalay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel kasta joogta dadka o dhan aysan wuxuu qofku niyadiisa gashado wuu samayn karaa waxaan leenahay alxamdulilah dee qof kasta wuxuu waa inuu hard work waa waa inuu shaqeeyaa un qof kasta uu uu si fiican un inuu waxaan sameynno si fiican u sameynaa waa gartay dhowr jeer ayaad qaaday bilado ee, noocyo kala duwan ciyaaraha een, hadday noqoto kuwa lagugu maamuusay intaba marka noloshaada maxaad isleedahay way kuu dhiman tahay oo waad rajeyn lahayd inaad gaarto
horta wallahi waa alxamdulilah ilaahay aashan meesha fiican ii gaadhsiiyey ana anaan ku dadaalay Ah, marka qo- waxaan is leeyahay haddii la yidhaha sanadkan ah, waa twenty seventeen ku j- galnay oo bisha maanta waa kow ayaan is leedahay ah, track inaan sameeyo london world championshipkaan is leeyahay haddana ku mar kalena dhiirigelinaya sidaan ugu celin lahaa kabacdina waxaan rabaa inaan dek- ah, dekad iyo roadkii waxaa ordo ah, marathonki iyo waxa waa gartay marka sanadkan waxaa kuu qorshaysan inaad tababaradaadii sii wado oo aad is diyaariso kadibna aad ciyaarahaasi aad ka qayb gasho ha ka- sanadkan kabacdi august baan gelinaya world championshipka oo ka dhacay ingiriiska kaa kabacdina waxaan is leeyahay sidii dekeda ama roadka ah, oo marathonka aan isku diyaarin lahaa oon ka barin lahaa Ah, waayo roadka marka marka geshid sida track oo kale maaha waa waa wuu kala duwan yihiin
waa gartay bal mow faaraxow dadka ee noocaagoo kaleeta ah ee horey loo siiyey biladan oo maaragtay adduunka magaca kale kuwaad nooga sheegi karto oo boqorada ingiriiska ay siisay Een, had- horta wallahi w- waxa kamid a la siiyey alex ferguson oo manchester united eh, tababar jiray in badan Eh, waxa kamid a eh, la siiyey eh, sir steve regrave oo sno- eh, k- eh, samayn jiray eh, olympic qaaday five olympic oo- oo rowan sameeyey marka dadkii dad badan ma lagu siin oo waxaa kamid a xitaa david beckham aan weli la siin oo heer erya adduunka meel kasta looga looga la garanay marka birladan aan waxaan leeyahay hun eh, dee aad baa mahadsantahay cabsin birlada cabsin saa lay gartay ani laga siiyey aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad baa mahadsan cabsin dadkii ka dambeeyey oo dhahay ninkan hala siiyo waa gartay miyaa lagu codeeyey oo waxaad ku heshay in lagu codeeyey mase boqortooyada ayada ayaa ku qiimeysay oo si gaara go-aankaas u gaartay horta marka hore dadka waa la qiimeeyaa food baa la galaa marka la baasgareeyo haddana maxaan leeyahay ku- iyada ayadaa decisionka qaata marka ayadaa ay garatay laakiin marka ugu horeysa waa la codeynayaa oo loo sii sheegaya waa gartay waxaan arki jiray biladihii hore markaad orodka ku qaado kii aad qaada kun iyo shanta boqol oo kilomitr oo kaleeto iyo waxaa een la guddoons waxaad u hibeyn jirtay caruurtaada mataanaha marbaad u hibeysay intaan xasuusta gabadha yaree roone xaaskaaga ay Yeah.
dhashay sidoo kaleeto marbaad u hibeysay hadda tan yaad u hibeynaysaa een in lagu yiri seer oo maaragtay inkastoon dareemayo maamuus lagu siiyey inay tahay haddana hadda horta tan maxaa iska leh aniga horta dadkay garanaya jeeska sharafkayga faamigayga dadkayga oo dhan ani wax dadkayga mid oo dhan faamigayga ciyaalkayga xaaskayga in- intoo dhan dee biladan waa wax anigu keliga soo hooyey maaha waa wax ani dadkii ila shaqeynayay ay ay- ayna soo hooyeen sax marka biladan ummadda soomaaliyana dhinac bay ku leedahay oo waxaa kamid a maxaa dhahayay horta runteeda haddaan ku hadlo wa- wadankan kusoo koray wadankayga jabuuti eh, sharaf buu ku leeyahay in bay ku leedahay wadanka ku dhashay soomaalida sha- in bay ku leedahay marka de dadkao dhan haddaan ani ahay mafarax xasan dadkii iga mid haa aniga ba- way ku leeyihin dhalinyaro yaryar oo waxaa jirta mihnada orodka ee adigu haatan aad caanka kaga noqotay caalamka beegsanayo oo soomaali ah oo sidaadoo kaleeto soomaaliya ku dhashay ku korayo weli jooga een marka ma jeclaan lahayd inaad kuwaasi fursado siisa xataa dhalinyarada aad tababarto ama aad gacan siiso sa- si xataa ay macno u yeeshaan adduunka ha wal- waan ku tali jiraa wallahi haddii la yidhaha haddii haddii- haddii- haddii la yidhaha taa waan ku tali jiraa casan sidii dhalinyaradu qaban lahayn amba coach noqon lahaa amba waxaan ka bartay orodka aan ku soo bari lahaa dad dadka waa waxaan ku tali jiro laakiin hadda iminka anoo hawshaydi tahay dee nin in afar ciyaal le baan ahay oo iska maqsin baan xagga familiga xagga orodkana de waktigeyga markasta intaas ma siiyaa oo tababarka umaan ku jiraa labada waktiba marka eh, intan faraaqo le way yar tahay marka haddii- haddii lahayd ah markaan joojiyo ordayaashaan is leeyahay waxaan ku beerin karaa aan ku beeraya qofkii raba inuu ka gaaro heer orodka sidaadoo kaleeto maxaad ku dhihi lahayd ereyga aad isleedahay wiil dhallinyaro ama gabar dhallinyaro oo hiigsanaysa sidaadoo kale meel sare inay gaarto maxaad dhihi lahayd wallahi horta waa alxamdulilah meeshan ilaahayna keenay horta qofka sabayn weyna chanceku haysto inuu ka faa'iidaysto waa waa waa wax waa wax important ah waa wax ah, aad loo loo sameeyo marka chanceka anima ka faa'iidaysto waxaan umada soomaali waxaan dhahaa dadka chance ku leh meesha hadday tacliin noqoto hadday wax kale noqoto ka faa'iidaysto waxa maaha inaan mar kasta iska reebno inaka sinaano madow baan ahay soomaali baan ahay sanaan ahay ma gaari karo oo negative waxay ma ficna inkasta waa inaad haddaad adiga dadka qof kale laga rabo laba percent waa inaad adiga saddex percent ka keentaa meeshii oo deed aada u shaqaysid marka da-daydana waxaan ka bilaabay markaan laba iyo toban jir ahaa iminkan waxaan saddex iyo soddonaa jiraa oo meesha ugu fiican baan ku joogaa marka intaasoo sannadood waan ku dadaalayay inde sidaan soddon sanad ugu ficnaan lahaa marka dadaal bay wax kastaa u baahan tahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaan leeyahay salaan oo iyo waddankayga jabuuti oon kasoo koray ayaan salaan leeyahay dowladda sharaftana ummadda soomaaliya oo meel kasta joogta adduunka haaska walole
orodyahanka caalamiga ee mo faarax oo hadda lagu magac daray inuu noqdo seer mo faarax oo u waramayey saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in website-keena v o a somaly com aad ka heli kartaan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda sanadka cusub barnaamijkan waxaa ka qaybgelaya oo heeso kala duwan kusoo bandhigaya qaar ka tirsan fanaaniinta soomaalida ee gobolka minnesota haddaba hamoogaanin in aan booqtid website-keena v o a somaly oo aad ka bogatid heesaha ay fanaaniinta minnesota ugu talagaleen sanadka cusub
waa hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaana weli waa v o a washington warbaahinta dalkan maraykanka ayaa qaarkood waxa ay qoreen in dadka laga tirada badan yahay oo ay ka mid yihiin muslimiinta dalkan ku nool ay bilaabeen inay hubka iibsadaan arrintaasi oo ah mid uu sharciga dalkan ogol yahay laakiin qaar ka mida jaaliyadda soomaalida iyo muslimiinta dalkan ayaa u arka inaysan ahayn tallaabo ah mid wanaagsan haddaba xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay jibriil afyare oo ka mid ah dadka soomaalida u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda ee ku dhaqan gobolka minnesota
inkastoo maraykanku dastuurkiisu uu ogolyahay in qof walba muwaadina waxaa la yidhaha article two ama amendment two baa la yidhaahaa inuu maaragtay hub uu qaadan karo laakiin anagu ka jaaliyad ahaan ama ka soomaali ahaan arrintaas runtii ma ma kuma raacsanin anagu in laishubeeyo oo dagaal cusub uu maraykan ka bilaabmo waxaanu kasoo horjeednaaba in dadku ay ishubeeyaan nabaduna saasay ku jirtaa marka arrintan waa wax hadda cusub oo jaraadada lagu soo qoray laakiin anagu ma ogolin in dadka maraykanka aanu la deganahay ay noo arkaan dad hub qaadanaya oo dagaal iyo buuq hadda diyaar u ah runtii waa tahay laakiin dadka ay warbaahintu sheegaysa ee hubka gadanaya ee u badan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool maraykanka maxaa ku dhaliyay bay kula tahay inay hubkaas qaataan wallahi de kolleyba qof walba sababa dhalisay doorashadii hadda dhacday iyo sababa awgeed laakiin muxuu ahaa qofku xaq uu leeyahay inuu qori qaato ama uu iibsado si uu isku difaaco waa isdifaac maaha in maaragtay dadku la weerari laakiin sideedaba maadaama ay dhadhaceen arrimo badan oo dadka minority-ga ah lagaga soo horjeedo ama islamophobia ama diin nacayb ama waxyaabo badan arrintan runtii dib cusub bay ku sii abuuraysaa in jaraa'idada lagu soo qoro in dadku minoritiga iyo ay soomaalida hadda anagu waanu ka mid nahay ay waxay iibsadaan qoryo iyo hub waana runtii meel walbana waan ka sheegi doonaa waxaas dad yar weeye dadku badanaa ma wada aaminsana annaguna nabadaanu ka shaqaynaa mar walba in maaragta hubka aan la qaadanin oo qof walba si nabada uu dalkan ugu noolaado waxaad sheegtay inaan xalku ku jirin in hub la qaato laakiin siyaabo kale wax loo raadiyay marka xalka seed u aragtaa muxuu ku iman karaa halka wuxuu ku iman karaa dadku in isfahmaan dadku in in la wada hadlo in la dialogue la furo interfaith dialogue baa jira dadka anagu hadda dadka kiniisadaha iyo dadka diinteena iyo muslimka mar waanu isu nimaadaa sidee ayaanu nacaybka iyo diin nacaybka aga aga aga hor nimaadaa in dadku muxuu aha ay ku bartaan anagu hadda magaalada minnesota annapolis dadku waanu isbarnaa qofku markuu ku barto waxaa tahay dabeecadaada muxuu ahaa nabad jacaylkaaga dadnimadaada waxa weeye dadku markay ku bartaan wanaag baa dhalanayo aada wanaag baa dadku anagu aanu nagu barteen muxuu ahaa saasaanu u wada shaqaynaa laakiin haddii meeshu hubbaa la qaadanaya dad yar ayaa ka faa'iidaysan kara oo isdhahaya iyagooba hubkii bay qaateen dad waxaa jira caddaana oo extream ah ee sugaya arrimahan oo kale ka faa'iidaysta marka anagu waajibka ina saaran waxay tahay warkan hadda jaraa'idii lagu soo qoray dad yar ayaa hub iibsaday wixii u geeyaba cabsiyay si kaba ha hatee laakiin guud ahaan inaanu niraaho maraykanka nabadaanu ku degannahay hub iyo in la ishubeeyo dadka qoryaha isku qaataana runtii annagu waa kasoo horjeednaa kaas annagu dalkeeni soomaaliya dagaalo iyo dhibaatooyin baa nagu dhacay beri hore halkan xasilooni iyo nabadgelyaanu ku degannahay saas ayaanu jecelnahay dadku fariimahaas inaanu farro mar walba waxaa jira cabsi badan oo la soo deristay dadka muslimka gaar ahaan haweenka iyagu xidhan xijaabka marka maxaad kula talin lahayd iyaga kolleyba muxuu ah waa jiraan wayna dhacday meelo badan oo dadku lagu muxuu aha aflagaadeeyey ama lagu dhaawacay ama lagu waxyeeleeyey oo siiba astaanta gabar muslina oo xijaabka xidhan way jiraan laakiin jawaabteedu maaha in dadku ishubeeyaan waxa weeye dadkan aqoon daro iyo waxa weeye waxaa dadka u geysanayaa nacayb hayd haydkuna waxaa lagaga bixi karayaa in qofkii wax la baro education oo muxuu ahaa dhinac kale wax loo tuso badanaana dadku markaa anagu waxyaabaha ku guulaysanay waxaa kamid ah dadku markaanu la fadhiisanay aanu tusinay diinteenu diin nabada inay tahay anagu aanu jecelnahay qof walbo bini aadana aanu xaqiisa dhowrayno aanan dadku kala jeclaansanaynin aduu dadku way way way noo muxuu ahaa dhaga furan yihiin hadda laakiin haddii la yidhaaho dadkii baa ishubaynaya messageka iyo fariimihii aanu kasoo shaqaynaynay intaasoo sanadood oo ahayd nabad jacaylka iyo isbarashada iyo isu soo dhawaashada ayay arrintan liid ku tahay oo haddii la yidhahdo dadku way ishubaynayaanoo dad yar oo caddaana ama extremis ah ayaa ka faa'iidaysan karaya jibriil afyare oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gobolka minnesota ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkan wuxuu ugu warrameeyey xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka ayaa siyaabo kala duwan ugu dadaalaya inay xirfadaha lagu shaqaysta ay u bartaan sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle in badan oo ka mid a dhallinyarada ayaa xilligan kuu sheegaya inay daashatay shaqa la-aan baahday oo dalka ka jirta dhallinyarada kuwooda waxbarta waxay fursado shaqo ka raadiyeen xafiisyada dowladda qaramada midoobay hay-adaha shisheeye ee mashaariicda ka wada soomaaliya injoowyada maxalliga ee qandaraasada ka hela hay-adaha caalamiga laakiin midkoodna dhallintan ma fiiriyo shaqooyinka caadiga ee bulshada dhexdeeda yaala dawaarka ama sharqaanku wuxuu ka mid yahay shaqooyinka la suuqa wanaagsan waxaana ka shaqeeya dhallinyaro xirfadley ah kuwaas oo noloshooda ku maareeya cali xasan qoryoole waa aabbale shan caruura wuxuu ka shaqeeyaa xirfadda dawaarka ama harqaanka wuxuuna ku maareeyaa nolosha reerkiisa waxaan ku shaqaysanaya harqaan waa bataa ujeedad alxamdulilah waanu korladnaa wax dhibaato makuma qabin yaa ku tiirsan nolosha aad ka soo saarta halkan alxamdulilah qoys badanaa ku tiirsan waa sidee kale aan xaaslan ahay oo shan caruurna waan leeyahay waanu ku biishaa alxamdulilah wax dhibaato ayna ma qabaan waxna waa ka bartaa waxna waa waana ujeeda waana ka shaqaystaa waana kirin waan ku jiraa waan saas kiradana waa iskaga dhiibaa
maalinta maxaa kaa soo gala maanta ugu yaraan labaatan ama labaatan shan toban shan si macnaha ilahi waxay maxamed aadan cali oo loo yaqaana madey waa aabbale shan caruura waa feeriiste wuxuuna ku tiirsan yahay masruufka maalinlaha ee kasoo gala shaqada isagoo hela lacag u dhexaysa toban ilaa shan iyo toban doolar oo lacagta maraykanka ah sida uu sheegay idaacadda v o a waxaan ka shaqeeyaa xirfadeedu waa feero oo hadda aan hayo mararka qaarna dawaarka waan talaa
teeladu waa casri way ka duwantaa kuwii hore bal way ka way ka casrisan tahay maasha allah caruurteedaan ku biirta aan ku biishaa waxaan ahay wiil oo xaasla ah maasha allah nolosheeda waa kuma maasha allah shana ii joogta Mhm.
marka halkanaad ka biishaa ood ka heshaa bil si fiican yoomi yoomi maasha allah dhallinyaro kula mid ahoo shaqalaan ka caabanaysa ay jirto marka adigu shaqalaan aaminsan tahay wallaahi ninkii horta allah wax bixiyo qof bini aadana maanta wax ma bixiyo laakiin waxaan jeclahay ninkii isku dayo oo allihiisana aamino waddanka inaan wax ka weynayn yuuq nuur wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku wanaagsan tolidda noocyada kala duwan ee dharka waxauna u sheegay v o a noocyada dhar ay tolaan xarunta uu joogo ee african taylor aniga aan tolno waxaan tolnaa suudaan tolnaa fitishaarigaan tolnaa ee shaar iyo surwaalaan tolnaa ayna wixii markaas oo tuliyan oo ruux bini aadan oo xero karo ayaan tolnaa aniga khamiisaan tolnaa waa dharka bakistaanigaan tolnaa ayna wixii dhar oo bini aadan oo xero karo oo dhar ah oo ka samaysan aan tolnaa
nolosha se ugu maaraysaa meesha nolosha maasha allah aad iyo aad ha nolosha waa reerkayga aad iyo aad aan ugu maaraynaa famiila igu xariyo famiila xaasilaan laahay ee, waalidaan leeyahay ehelaan leeyahay qaraabaan leeyahay waxaasoo dhan ayaan ku maareeyaa cabdirashiid maxamed xuseen waa maamulaha xarun dharka lagu tolo muddo aan fogeyn wuxuu ka mid ahaa dhalinta ku haminaysa inuu tahriibo dalkan uu ka baxo laakiin hadda taa waa uu iska bedelay oo waa xirfadle ka shaqeeya xarun dharka lagu tolo oo african taylor ee ku taala wadada mashquulka badan ee makaal mukarama waxauna u sheegay v o a sida nolosha ugu maareeyo waxa ka soo gala xaruntan nolosheeda si fiican ayaan ugu maarayaa maalintii waxaan qaataa doba- toban dollar Ee, bal qoyskeyga iyo nolosheydan aada ugu maaraya
dhallinyaro badan baa shaqalaan ka cabata dhallinyaraad tahay waxbartay haddana meeshanaad maamulka tahay ka waran xirfad inaad yeelataa maxay kaaga dhigantaa wallaahi horta xirfadda ee dhanka skillska haddii loo noqdo waa xirfad ee, aad bay u wanaagsan tahay dhallinyarada ee, markii hore ee, ani intii imaanay heer gobolaan ahay ani gobolkan ka imaaday markaa muqdisho imaanaya waxaa qalbigay ku jira inaan tahriib galo oo sida aan gobolka ah usoo tagayba waxay ahayd inaan aado ee, dhanka iyo sacuudi iyo ee, meelahan kale inaan aado oo tahriib baan u imaaday laakiin markaa muqdisho imaaday ilaahay maadii shaqa shaqa abuuristaana ka qayb galay intaa shaqa liiga siiyey meeshaana ayaa maamul imaareen ka ahay sayid cali ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaar ka mid a saaxiibadiis ay tahriibeen laakiin maanta nolol adag ay kala kulmeen dalal ay ka mid yihiin jarmalka iyo talyaaniga waa jiraan dad meesha ay kalsoonaan waayeen hataa dukaankan ka shaqeynayeen ay kalsoonaan waayeen ay banaanka aadina jiraan oo hataa rafaadeen oo hadda hataa ilaa meesha hadda ay ka tageen oo meesha ay joogaan ba ay ku rafaadsan yihiin ba hataa qaar qaarkood waxay joogaan jarmal ay joogaan qaar waxay joogaan talyaaniga ay joogaan meesha ay iskaga duroofeysan yihiin dhallinyarada ka soo qalin jabiya jaamacadaha ayaa intooda badan ku fadhi ku dirira hoteelada waaweyn ee ku yaala muqdisho baraha bulshada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan iyagoo isweydaarsada in shaqa la-aan ay ka jirta dalka waxayna farta ku fiiqaan shaqooyinka dhifdhifka ah ee lasoo dhiga baraha bulshada taas oo meelaha qaar hal jago lagu tartamo ilaa iyo kun shaqa doon taas oo ka dhigan in shaqooyinka kale nolosha aysan dhalintan raadinin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale subax wanaagsan bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa xuseen barre aadan haynoo dulmaro xuseen
dalka turkiga waxaa weli ka socda howlgallada lagu raadinayo ciddii ka dambeysay weerarkii habeen hore lagu qaaday goob lagu caweeyey oo ku taalay magaalada istanbul halkaasi oo ay ku dhinteen sagaal iyo soddon qof ra-iisul wasaaraha turkiga binali yildirim ayaa saxaafadda u sheegay inaanay weli caddayn cidda sida tooska uga dambeysay weerarkaasi mana jirto cid ilaa iminka si rasmi a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo lala beegsaday goob lagu caweeyey oo ay isugu yimaadeen dad badan oo u dabaaldegayay soo dhoweynta sanadka cusub saraakiisha ammaanka ee israa'iil ayaa go'aansaday in meydadka xubnaha ka tirsan kooxda xamaas ee ay weerarka ku dilaan- ku dilaan ciidamada israa'iil aan loo celin qoysaskooda si ay u dugaan amaba u aasaan dowladda israa'iil ayaa sheegtay in iyagu duugi doonaan dadkaasi golaha wasiirada ee israa'iil ayaa sheegay in tallaabadani ay uga jawaabayaan laba sarkaal oo hore ay xamaas sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ay u dileen kuwaasi oo kooxda xamaas ay diideen inay qaraabadoodii u celiyaan si israa'iil loogu aaso waa tahay xuseen waad mahadsan tahay markana heeska nabsi iyo codka maxamed raagi codkaasi baxsan ee maxamed raagi heeskaasi nabsi ayaan idaacaddii subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
Oh,